في كفارة في قتال البغاة ودفع الطاء labadaasuu baabiya nimanka buqaada la idhaah jabhadaha ku baxaya imaamka muslimiinta iyo iyo markaa qofka soo weerara qof muslima xukunkiisa waxau noqonaya idaa kharajo marka uu baxo cala alimaami imaamkii daa'ifatun min almuslimiina muslimiinta koox ka mid ihi kolka ay ku baxaan waraamu khalca ay u qastaanna inay meesha ka siibaan aw manacuu xaqan sharciya ama xaq sharciya ay diidaan ka zakaad waaba zakadi ku waajibka ahayd wamtanacuu bilxarb dagaalna ay isku dayaan inay awoodooda wamtanacuu bilxarb dagaalna ay doonaan inay isku difaacaan bacasa ilayhim cid buu u diraya cid ayuu u diraya wa azaala cilatahum wixii ay tabanayaanna wuu ka dulqaadaya inamkana haddii ay suroobayso fa in abow haddii ay diidaan qaatalahum wuxuu kula dagaalamayaa bimaa laa yacumu sharu waxaan dhibaatadiisu caam yeelay kannaari walmanjaniiq dabkii iyo madaafiicdii waaweynaaye kuwaa kulama dagaalamayo imaamka muslimiinta waa qofkii markaa dadka muslimiintu ay soo doorteen wey isagoo shuruudihiisii leh kol haddii cibaadaadkoodii iyo shacaairtoodii iyo xukumkoodii u ogayo in markaa caduufaasi koobo loo dulqaato meesha ayay ku jirtaa oo waata dee axaadiistu ka warramaysa marka ciddii ku baxda waxaa lagu magacaabaya inay buqaadaa yihiin oo baaqi iyo caadil baa iska horjeeda imaamkaasina caadil buu noqonaya iyaguna buqaat bay noqonayaan waa tii dhacday sayid cali markii nimankii khawaarijta aha ay baxeen waxa u diray ibnu cabaas buu diray dabeedna dood buu la soo galay wixii ay tabanayeenna waa soo weydiiyey markaa khalqi fara badan ayaa ka soo noqday iyaga xumaantoodii ka soo laabtay laakiin imaamkaasi haddii dee mid hagaagsan aanu ahayn oo gaar ahaan shareecadda islaamku dhaqankeedii dee waxyaabihii lagu yaqaana a'imadii hore xataa fusaaqda ahaaba isagu sii dhaafo kan ma noqonayo dadka ku baxa loo tirinayo buqaad inay yihiin waxau haddaba ku yidhi haddii kuwaasi ay ku baxaan daa'ifa min almuslimiin iyagoo doonaya inay meesha ka tuuraan ama xaqba ay manciyaan sharci ahoo zakadii imaamku uu soo ururinayay ayay dooneen inay diida ayay diideen ay bixin waayeen dagaalna way isku difaaceen cid horta ha u diro cid buu u dirayaa way wergeynaysaa ciddaasi cillada iyo wixii ay tabanayaan oo dhanna waa ka suulinaya wuu ka dulqaadaya maxaa diidantii waxaay waxaasaanu diidannahay dee wax macquula haddii ay tahay iyadoo la yaraynayo tafriqada kelimada muslimiinta ee kala tegay waan idinka daayay buu leeya waa idinka aqbalay dhibka ah inaan idinka daayo way diideen oo waajibkii dee saarnaa sida sikadoo kalena may bixinin waxyaabihii markaa ay tabanayeen kolkii laga dulqaadayna halkii bay kasii wadeen qaatalahum dee markaa wuu la dagaalamaya habkan loola dagaalamayaana waxa weeye inay toosaan in la mariyo maaha in la mariyo la laayo arrintu maahae waa in dadka lagu soo mideeyo oo lagu soo daro oo la toosiyo sidaa darteed buu ku yihi waxa uu kula dagaalamayaa wax aan sharkiisu caam yeelayn oo dee aan iyagii wada gomta ka dhigayn sida dab iyo manjaniiq waa wixii dee beriga afuqaada ay joogeen lagu dagaalamaya ugu waaweynaaun oo waxay samayn jireen baal manjaniiq la yidhaahdo dee laandheer oo kor loo taagay wey kafad weynna afka ku leh markaa waxaa lagu gurayaa dhagaxaan baa lagu gurayaa ama dab baa laga buuxinayaa toban nin baa markaa ul dheer bay leed xarig dheer bay leedo dib usoo qabanaya markay afka kusoo dhaweyso dhulka bay sii daynayaan markaa ilaa doox oo kale meel ilaa lix boqoloo tallaabo ah bay ku dhacaysa dabkaasuu ku dhacaya waa madaaficdii berigaase ahayd min qaara ilaa qaara ta uga dhignay taasay ahayd markaa markaa dabkaa iyo manjaniiqaa iswataa dee laguma isticmaalayo markaa imikana dee wuxuuna noqonaysaa dee waxyaabahan caadiga ee ugu fududa lagu dagaalaman baa lagu tijaabinaya laakiin hubka waxkumaada laguma eegayo walaa yutbacu la raaci maayo mudbiruhum kooda carara la yskaga hadhaya walaa yuqtaru jariixuhum kooda dhaawacmana la dili maayo wamaa atlafuuhu calaynaa wixii ay naga dilaan aw atlafnaahu calayh ama aw at wamaa atlafuuhu calayna aw atlafnaahu calayh ama inagu aynu ka dilla fi lxarbi dagaalka dhexdiisa laa damaana fiihi magdhow male waa meeshu waa goob dagaal sidaa darteed wixii halkaa ku dhinta xaggoodii iyo xaggeennaba marka dambe ee la heshiiye la suluxtamayo dee lasoo qaadi maayo waayo waa dee taasi waa qadiyad gaar wey waa iska macruuf dee fitankii asxaabta dhex dhacay ridwaan ullaahi calayhi markii dambe la heshiinayay dee waxba lama soo qaaday lamana odhan in annagana intaasaa naga dhimatay maalin hiblaayi waqacatljamal iyo dagaaladii sidaas oo kale ah lama soo qaadine sida kalun baa loo heshiiyey marka qofkani hadduu cararo iyo haddii uu dhaawacmo kaana lagama daba tegayo kana lama dilayo xataa haddii ay dee kuwan imanka idhaahdo dee cid baa naga horjeeda ama noo kulmisaynaysa ay mawduucanba ku socdaan oo ay yidhaahdaan wadaadada oo fidyooda ama buqaadi waxba idhaahane dee iyaga maba ogolaba in firxad ka sayraba oo dad iyo xoola waa dil iyo dacaskiisa dee waa kuwi soo saaray baa iyadu dee iska diin maayo waa dagaal siyaasadeed wa axkaamu lislaami jaariyatun calayhim axkaamta islaamkuna way ku fulaysa way ku soconaysa waa dad muslimiina oo weliba aan faasiqiin ahayn xaytu kaana lahum ta'wiil ta'wiil bay leeyihin saaiq oo shuruudooday ka mid tahy mar haddii a waxay cuskanayaan ay deliishanayaan uu jiro war faasiqiin lama odhanayo wixii xaq loogu leeyahay waa markaa laga doonaya wixii xaq leeyihiinna waa loo fulinaya inaanay faasiqiin ahayn buqaat marka la idhaahdo maaha magocay ee waa dad baxay unoo dee markaas ta'wiil leh wax tabanaya inaan faasiqiin aanay ahayn buu sii caddeeyo waxau uhi wayanfudu min xukmi qaatiihim qaadigooda xukumkiisa waxaa fulaya maa yanfudu waxa fulaya min xukmi qaatiina qaadigeenna xukumkiisa fulaya koodana wuu fulayaa haddii kulmistaasi maxkamad ay markaa saaraan qof oo dabeetana go-aan ay soo qoraan dawladdu way fulinaysaa lama odhanayo waabuu ag maraybe mar hadduu ag maraybe laakiin waa la fulinaya waayo dee kol haddii ay sharcigii ku xukumayaan islaamka hawshii aynu qaban lahayn unbay qabteen un qadiyadda la isku seegan yahayna waa waxaanay ka tabanayaan taawiilna waa haysta laakiin tanay xukumeen iyadana la raacin maayo o la burin maayo wain lam yamtanicuu bilxarb haddii aanay dagaal isku mancin lam yuqaatilhum lama dagaalamayo oo lama dagaalamayo dee waa in loo yeedho uno haddii markaa la garan waayana lasoo qabto la xidho un kol haddii aanay wax awooda lahayn haddii ay ta'wiil leeyihiinna dee waa in wixii ay sheegayaan laga yeelo sidaasaa markaa nidaamkaa wanaagsan qofba xaqiisii loo qirayo in qofna la aftuubayn baa islaamku uu ka hadlaya laakiin kan xurtada iyo xoogga ah ma aha ka la sheegaya ee laga warramaya baabu siyaal halkan waxa uu ku sheegayaa siyaalkii oo macnaha ah horor baa la odhan karaa af soomaaliga qofkii oo cid kale soo weerarto oy doonto inay ka takhallusto qofkaas soo weeraray waxa uu noqon karaa bani aadam buu noqon karaa mid waalan iyo mid miyir qaba xayawaan buu noqon karaa intoo dhan ba mid walba waxaa laga yeelaya gaal iyo muslimna oo noqon karaa taasuu ka hadlaya muxuu ka yeelayaa qofkii lasoo weeraray oo dee kolka shuruudahan uu yeelanayo saa'il marka lagu leeyahay saa'il dee ha u fahmin qalabka soomaalidu ay ka fahmeen oo kale qolay ku duulayaanoo way weerarayaan way ku soo cadaynayaanoo dad iyo xoolaba waa ka soo qabsanaya dabeedna marka laga daba yimaaday odhanayaan difaac gala man qutila duula maalihi baa la yidhi maxaa maalihi adigaaba lagu daba socdaa duulimaadkii hore lahaa markaa taas oo kale waxa weeye dee mid is mid iska liidatay iyada weeyaan waa dhuumasho dhabarku muudo laakiin ta laga hadlayaa waxa weeye qof aanad nafna ka haynin maalna ka haynin wax alla waxaad ka hays qisaasna aanad ka haynin oo iskiisa un ilayskugu doonayo wey isaga ku raadsanaya laakiin midaad ka soo noqoto ama geelisii aad wadato ama ragaad ka soo laysay dabeetana gurigaagii aada soo gashay muxuu kaaga hadhayaa isna intii leeg buu rabaaya waa laa yuxib llahu ljahra bisuui min alqawli ilaa man ulim waa markaa taas iyada waa baab gaarahoo dee qofkii wuxuu xaq ku leeyahay wixii uu xaq u lahaabuu markaa rabaa waman qasada muslimun qofka qof muslim uu usoo qasto yuriidu qatlahu inuu dilo doonaya jaaza lahu waxaa u banaan dafcuhu inuu iska celiyo walaa yajibu waajibse maaha qof muslim hadduu doono inuu ku dilo waaji waxaa jaa-is ku ah oo dee xaq u leedahay inaad iska celiso mar haddii wax aad ka haysaa aanu jirin oo wasaa-il baa la odhanaya walaa yajibuda waxa uu leeyahay dee axaadiis baa nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam tilmaamaysa oo uu leeyahay labadii ilmo bani aadam koodii khayrka badnaa noqo qaabiil iyo haabiil ee waxaa khayr badnaa kii yidhi waxaan doonayaa an tabua biimi wa imik oo adigu aada idishaan doonaya ee gacantayda ku fidin maayo haabiil oo kale noqo waajibse maaha buu ku yihi inaad iska celisaa ee hadduu qofku xamilayo dee wajaaza lahu listislaamu idaa alaba shahaadata id alabu shahaadati jaa-is dee inuu shahiid buu isaguna noqon doonaa qofkan markaa gardarada lagu dilay wain qasadahu kaafirun aw bahiima wajaba dafcu hadduu qof gaalihi kuu soo qasto ama uu kuusoo neef xoolay inuu ku dilo doono dee inaad iska celisaa waa waajib maxaa lagu dhowran de kana waa xayawaan oo naftaadaa dee ka xurmo lahoo ka wanaagsan kana waa kaafir xarbiya oo muxaariba markaa isagana in la iska waabiyo wey labadaba oo dee wuxuu noqon karaa masel bahiimadaas neefkii dadcunka ahaa iyo kii wax dilaya iyo kii gadooday iyo kuwaasuu noqon doona intood kaga quruufto biree dabeetana hilibkiisa u iibi baaqiga lagu yeeshana ugu sii darkii lahaa haadaw salaam illa waa gashibaxune kan kaafirkaana dee waxbaa lagumala isagana kol hadduu kuusoo qastiyeyba wain qasada maalahu xoolihiisa hadduu usoo qasto jaaza dafcu walaa yajib inuu iska celiyaabaa waajib oo xoolihii uu ka dhacsado laakiin waajib maaha oo dee maalkii iyo xurmadaadii nafta iyo tii maalku way kala sokeeyaan markaa way kuu banaantay inaad maalkii difaacato waajibse maaha wain qasada xariimahu xigtadiisii iyo maxramkii ayuu usoo qastay maxaastiisii buu qoftoonay inuu ka xumeeyo wajaba dafcu iyada jaaza un maahae laba qowlna maahae waa wajaba dafcu oo nin baa doonaya maxramkiisii inuu wadiyo ama xumeeyo ama ka sinaysto de markaa inuu iyaga difaaco waa waajibba waa waajib wain qasada xariimahu bifaaxishatin wajaba dafcu maa lam yakaf calaa nafsihi buu ku daray dee haddii laakiin dhimasho ay gaadhaysaba way iska suuragal inuu markaa jaa-is noqon karto wayadfacu bilashali falshal qofkan ku soo weeraray waxaa lagu dafcinayaa shayba shaygu ka sahlan yahi alshal falshal sidii bal isna uu u nabadgeli lahaa adna uu kaaga joogsan lahaa oo uu ku dayn lahaa un wey arrintu waa taa oo waxaanaad ka eryeyso wax ka weyna keeni iyadoo kalifta mooyaane fain carafa hadduu og yahay annahu kan soo weeraray yadfacu bisiyaax inuu qaylo ku joogsanayo falaysa lahu darbu dee inuu dila maaha ama wax ku dhufto tuugba weeye oo dee amaba waaba dee latiif hayaay hadduu idhaahdo qofkani iyo warqabtaa uu iska cararaya markaa inuu baasliqsiiyo dee maaha oo idhaahdo kollayba khaaraji dadka aad ka fadhiisiside taasi cid kale u taallaa mas-uuliyiinta iyo dee hay-adaha fulinta ama alamru bilmacruuf wanahy canilmunkar bay u taalla laakiin adugu dee inaad markaa sharkiisa un iska dafciso wey ku qayliso aw bilyadi buu ku joogayaa falaysa lahu bilcasa haddaad feedho u istaagaya fawakazahu waa dadka ka dhig markaa dee inaad budayso oo dakara yimaadaan taa ma samaynaysa alsal falsal aw bilcasaa buu ku joogayaa falaysa lahu sayf inuu markaa seef la dhaca maaha ama soodh iyo toori aw biqalcilyadi buu ku joogayaa falaysa lahu qatlu inaad khaarajiso maaha hadda adoo qorigii haysato waad dareemaysa haddaad lug ka jabisa inuu fadhiisanayo dee inaad wadnaha kala eegato maaha ee waa inaad qaybtaa hoose kuraamaha ka fadhiisisaa la soo gaadheen fain taxaqaqa hadduu yaqiinsado annahu kan soo weeraray laa yandaficu inaanu kuba joogsanayn ilaa biqatlihi dilkiisa mooyaane falahu qatlu wuu dili doonaa walaa shaya calayhi waxna laguma leh waa hadur oo saail baa la ydhaha ومثل التحقيق وحلمد غلبة التحقيق آه، ومثل التحقيق غلبة ظن ملها ملها وهتو ساو قالبيا وهتلا ذا كان ميت جوكسنا يما يدنا وان نوعا سو كله وقت كان حالي اه هتا قفكا ما بسطولد استا اما هوب markuu udaas usoo qasto qof kale ee waa kooda il horeeyo war kale ma leh alasal fal asal bay fuqahadu tiri aniguna casaabaan sidanaya isaguna hubaysan yahay wa hada salaam jiifka isaga ah waa laga maarmaan in markaa de aad ka horeyso walaa shaya caleyh waida ndafaca marka uu kaa tago xaruma tacarudu lahu inaad u banbaxdaa waa xaraam kol hadduu saa'il ahaa naftaada iyo maalkaaga soo weeraray dabeetana uu iska kaa daayay inaad ka daba tagtood kow kaga siisa maaha oo adigu aad tidhaahda lagu daba gurmado hala khaarajiyo qabasho waa suuraga haddaad qaban karayso in dee imaamka loo dhiiba iyo dadka mas-uuliyiinta ah oo ciddii wax ka qaban karaysa kugu dhantay ila laba qof baa tiini ciddii markaa ummadda fulinta uxil saartay in loo dhiibo oo saa lagu yar xidho ama dee wixii waajibkiisaa la mariyo waa baab gaara laakiin adiga tacarud gaara inaad u samayso oo dee intiqaama dee isaga waa kaa hadhay markaa inaad kasii daba tagto maaha baabu ridda gaalowgii buu halkanna markaa ku xuseeyaa waxyaabihii matal qofka loo dili karayay waxaa ka mid a waa xuduuddii iyo intii sharcigu uu saamaxayn qofka loo dili karo qisaastii waynu soo marnay qofkii oo kusoo weeraray qofkii oo islaamnimadii ka noqday qofkii oo gaal muxaarib ah isagii oo zinaysta isagii oo markaa maxaan ku dhahaa dee xiraabo gala ka hore gaal xarabiya bu ahaa laakiin muxaarib buu noqday dhuljiif buu noqday kuwayaalahaas oo dhan baa islaamku uu banaynayaa in qofkii loo dili karo bani aadamka ahaa markaa kuwii baynu dhex soconnaa marka aayaad fara badan iyo axaadiis badan baa dee kusoo aroray waxaan riddada la idhaahdo inay aada u fool xun tahay nebiguna waxa ula calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ah man bedela diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedela dila waa laga toobad baa laga doonaya hadduu toobad keeni waayo waa in la khaarajiyo wey kow laga siiyo oo qofku hadduu muslim noqday lamana ogola inuu idhaahdo waxaan gelayaa yahuudiyadda iyo nasraaniyadda iyo diin kalema baxaya inuu idhaahdo lama ogolaa ee kol hadduu islaamka ka baxo waa murtad un baa la idhahdaa haba sheegtay inuu isagu meel kale ku biiray waxaa halkaa ka baxaysa markaa tana idhaahdaa qofku xor buu u yahay gaaladu diintiisa iyo meesha uu gelayo xor buu u yahay taa islaamku ma yaqaano qofka xorta waa diintiisa waa ka aan soo islaamin markaanu soo islaamin ayuu loo bandhigayaa islaamka haddii uu diidana dee wuxuuna la leeyahy bal dadka muslimiinta iska hoos joog laa ikraha fi diini qad tabayana rushdu min algay kala yidhi waa kaa laakiin kan murtadkaa maaha oo isagu intuu macaankii imaanka la dhamiyey hadduu dib u noqdo isaga arrinkiisu waa gaar ima alislaam wa ima alqatl inuu soo noqday in la khaarajiyo waa labadaa midu waa tawxiid maadada tawxiidkaa ku qaadateen waxyaabaha qofku dee uu ku gaaloobi karo inay macnaa aada u badan yihiin qowl iyo ficil iyo ictiqaad intaba dee ay leeyihiin iyagoo fara badan waana jariimad aada iyo aada u weyn waana gaalnimadu dee waxa qur-aanku uu tilmaamay keliya inaan la dhaafay in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa alkufr wixii aan ahayn ilaahay taxta mashii'ati illaahi buu ku jiraa qofku man irtada can lislaam qofka islaamka ka noqda wahuwa baaliqun caaqilun mukhtaar quyuudda waa inuu leeyahay mukalaf mukhtaara waa inuu qaangaar yahay waa inaanu waalayn waa inuu aan la dirqiin istaxaqa alqatl dil buu mutaystay kaas in la khaarajiyo ayuu mutaystay liannahu islaamku qofka wuxuu ilaalinayaa maalkiisa oo ka kaaxada waa gacantaa la goynaya naftaadana waa ku ilaalinaya oo ka ku dila waa lagu qisaasaya cirdigaaga iyo dhegtaadana wuu ku ilaalinaya oo ka ku qadfa sideetankii jeedale xadulqadafkaa lagagu dhufanaya wuxuu ku ilaalinayaa caqligaaga oo markaad cabto waxaa lagaa tarayaa xaddii dee khamriga khamriga ayaa markaana lagu dhufanaya waxa markaa u ilaalinayaa qofka dee diintiisii haddii uu isagii dib u noqdo wasladaa khariban weeye mujtamac ayuu aafeynayne ummadda diintooda loo ilaalinaya in laga khaarijiyo o laga dhex saaro imika dee wuxuuna dadku u rogeen kun jeer hadduu ilaahay ka gaaloobayo cidi eegi maysa laakiin nidaamka markaa jira hadduu ka gaaloobo ayuunbaa la dilaya oo u diido wayajibu cala alimaam imaamkaa la sheegay hagaagsanay haddii uu jiro waxa waajib ku ah istitaabatuhu inuu toobad weydiiyo hudhaa war ilaahay usoo noqo lacalahu yatuub fain rajaca ila alislaam qubila minh hadduu islaamnimada usoo noqdo waa laga aqbalaya ee la diidi maayo wain abaa hadduu idhaahdo ma toobad keenayo qutila fi lxaal de markaaba waa in la dilo fain kaana xuran xor hadduu yihi lam yaqtulhu ila alimaamu aw naa'ibu imaamka iyo naaibkiisunbaa dilay hadduu xoriya waayo dadkii kale dee waa xaq ilaahay kani xaq ilaahayna ciddaa ummaddu markaa hawsha uhaysa ee ilahay uhi in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha dadka ammaanadaas gudanaya ayay waajibkaasi saaray inay fuliyaan fain qatalahu kayruhu cid kale hadday u banbaxday disho cuzira walaa diyata calayh cuzira waa la edbin laakiin mag ma leh qof murtada ka dila kaw kaga siiya idhaa xamiliba waaye intuu gaadhsiinaya imaamka ama naaibka sharci ahaan qabyaaladdu waa baab gaareh iyo caadada iyo nidaamyadaa faasiskii waa baab gaara laakiin ta sharciga laga hadlayo qofkan dilkiisaa kollayba waajib ahaa ee saaxiibkan dilay ee muslimka ah waxba laguma leh mag laguma leh laakiin waxaa lagu leeyahay xoogaa edbina iftiyaad buu sameeyey oo wuxuu dhaafiyey mas-uuliyadda ciddii lahayd fulinteeda ayuu ka hor utubiyey uu qadimay markaa hawl aanu lahayn buu qabtay sidaa darteed baa la edbinayaa la yar xidhay ama wuxuu u garta un qaadigu zaanilmuxsin muxsankiina waa sidaas oo kale ciddii disha isagana tacsiirtaasun baa lagu leeyay ee aan ahayn imaamka diyana laguma le qisaasta laguma leh wain kaana cabdan hadduu addoon yahay qofkan murtadka ahi felisayidi qatlu sayidkii waxa uu xaq ku leeyahay inuu dilo waa kaa oo sayidkaa dee markaa meeshii amiirka gelaya wain takararat riddatu qofka riddadiisii baa soo noqnoqotay iyo wa islaamuhu kolla wuu islaamayaa kolla waa gaaloobayaa qubila minhu wayucadar waa laga aqbali laakiin ta'diib baa jiraya in la xidho in la karbaasho haraamo lafteed in la saaro waxyaabahaasoo dhan ayaa markaa imaamku wixii u gartuunbuu kufrinaya way iska badan yihin dee kuwan diinta caayaya haddana odhanaya tubnaa ila allah dib u ashahaadanaya haddana caayaya haddana ku celinaya kharaja wa dakhala kuwa iyaga xabsigaa loo jiidaya intay soo islaaxiyad soo qaadanayaan liyankafa can irujuuc si noqodkaa uu isaga daayo waxyaabaha ka ratibmayana dee hore aynu usoo marnay masaa'ilka qaarkood baabunikaax baynu kusoo marnay qaarkoodna baabulmiraas baynu kusoo marnay qaarkoodna baab alcibaadaat baynu kusoo marnay qaarkoodna baab almucaamalaat baab alcibaadaatku weebaa ka mid ahaa in salaadiisii lumayso camalkiisii oo dhan burayo sidoo kale waysadiisii jabayso tayamumkiisii jabayo iduu masalo walba halkaasu mubdilaadka kusoo tiriyay wakadalik baab alnikaax dee marka uu ridoobo xidhiirkii isaga iyo afadiisa ama nikaaxii inuu go-ayo filcidda haddii aanu soo islaamin ama iyadii aanay soo islaamin kolba koodii ridooda miraas waxaynu soo marnay iyadana dee asbaabta dhaxalka manciyaysa labada qof inay isdhaxlaan waxaa ka mid ahayd gaalnimada ikhtilaafu diin baab ljihaad jihaadkii buu u baabiyey halka oo jihaadkan oo ah macnaha dadkii muslimiinta ah marka cadowga uu doono inuu kaga xadgudbo diintooda wadankooda iyo maxaarimtooda isla markaana dacwadooda u diido jihaadkan baa markaa ilaahay uu jideeyey waana sunno jaariyah oo dee soo soconaysay rusushii hore iyo mu'miniintii horeba arrin ay soo fulinayeen buu ahaa sida suuratulbaqara akhirkeeda aada ka akhriyayso qisatu taaluut iyo rasuulkii waktigaa joogay ee reer banu israa'iil ay lahaayeen ilaahay noo weydii inuu melik ama nin nagu hogaamiyo baanduula dagaalka noo soo saaruu dabeetana ilaahay taaluut u soo saaray jaaluut iyo ciidankiisa ay ku jebiyeen ka min fi'atin qaliila halabat fi'atan kafiira biidn illaah marka dee cidda fulinaysa jihaadkana waxa unu noqonayaa un imaamka markaa dadka muslimiinta ah iyo haddii la waayo imaamkana ahlulxilli walcaqdi unbaa fulinaya ummaddaa dadka hormuudka u ah waxna u xidha waxna u fura ayuunbaa fulinaya oo intay tashadaan war cadowgii waa kan oo weerar xun buu inagu hayaa amaba waajibkii inaynu gudanaabay tahay oo mid muxaariba agteenna sidaa darteed dee inaynu markaa naf iyo maalba hurnaynu hawshaa gallo waa muhiim taasaa la isku qancinaya dabeedna waa saasaa lagu gelaya dii laakiin dee taasi ay suroobi weydo oo dadku isla afgaran waayaan in yar oo kooban dee fulinta ay is yidhahdaan fuliya wax badan soo kordhin mayso waxaa laga yaabaa inay iyaguna ku leedaan namuudaj iyo tusaale xunna uu noqdo cadowguna uu sii dhiiriyo dadkana ay kaleerido saa darteed in dadka lagu qanciyay noqonaysa ahlulxilli walcaqdi haddii aanu amiirkaasi jirinba aljihaad fardu kifaaya hadda misadiisa xagaa hula durugdhe aljihaadu fardun fardu kifaaya jihaadku waxa weeyaan farad min furuud alkifaayaat buu ka mid yahay fardu lkifaaya haddii la yidhaahdana waa kan waa fasiray marka idaa qaama bihi marka uu fuliyo man fiihi lkifaaya dad hawshaa jihaadka qaban karaa marka ay u dhaqaaqaan saqata cani lbaaqiina ummadda inteedii kale waa ka dhacaya ummadda inteedii kale wuu ka dhacaya wahaakada idaa kaana alkufaaru bibilaadihim markaa fardulkifaayaha oo dhan ba arrinkii sidaa yahay oo furuudulkifaayaat ee usulu fiqigaa ku qaadasan tacriifkiisa iyo aqsaamta uu leeyahay iyo mawaadicda u dhacay waxaa ka mid a dee salaatuljanaaza oo haddii dadka qaarkood ku tukadaan baaqigii kale uu ka dhacay waxaa ka mid noqon kara dadka muslimiinteen baahan ee dhibaatadu ay aada u haysato iyo dadka luqadada ah ee waddooyinka laga helo cid wax siisa in la helo wakadalik waa badayin mawaadicdaas marka saqada can ilbaaqiin hawshan iyadaa cid u qumtaba haddii la waayana dee ummad oo dhami waa markaa dembigii waa wada qabsanaya waa deeta wada haysata un dadka muslimiintaa maanta way ku wada dembaabayaan macnaha hawshan iyadaa wayatacayanu waxa uu waajib ku noqonayaa cayniya calaa man xadara safa qofka safka jooga wakadaa sidoo kale calaa kulli axad qof walba waxa uu ku noqonayaa waajib cayniya idaa axaata bilmuslimiina cadow dadka muslimiintaa markuu cadow ka waageerto labadaa jeer waajib cayniya buu noqdaa buur mar hadduu qofku safka istaago oo goobtii lagu kala baxaya ama safkii cadowga u istaago dee waxa ay ka mid ahayd atawalli yowma zaxfi maalinka cadow laysayo qofku uu cararo min kabaa'ir dunuub bay ka mid ahayd dunuubta waaweyn ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia qofka koox kala xoojinaya ama xeel dagaal u diga roganaya mooyaane maxaa yeelay haziimada uu keenayo dhabarkaa uu jeediyey safkii oo dhan buu jeedinaya in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaanahum bunyaanun marsuus ilaahay waxa uu jeceliyay kuwa safkaa jihaadka gelaya iyaga oo safa oo siman iyaga oo sida dhiska oo kale dheega isku haya laakiin dhiska imika haddii dhowr xaboo jaajuura laga rido qaybta korena way dhacay kolka kol haddii safka intii ku jirtay qaardabada jeediyaan yaa laynaga yaacin u wey baaqiga kalena marka labaad uu cayni noqonayaa waa marka intuu dadka muslimiinta ah kusoo duulo cadow uu ka waageertaba iyaga gaalada intay kusoo duulaan marka ay dalkooda iyo dadkii maatidooda ahaa intaba qabsadaan markaana ummadda meesha joogta waxa waajib ku ah inay iska dhiciyaan kolkaana labadaa jeerba waajib cayniya wey maxaa yeelay dee waxay dhowranayaan kolkaana ma jiro diintoodii iyo dalkoodii iyo ina guryahoodii iyo xoru maaha kolkaa wayukhaaabu bihi waxaa lagula hadlayaa kullu dakarin xurin baaliqin caaqilin mustaiic qofka shuruudahaa leh baa jihaadku waajib ku yahay dadkan markaas ilaahay aayaadka uu ku waajibinayo kusoo celcelinayo suurat lanfaal iyo suurat tawba iyo markaad aada u akrida suurat qitaal iyo aada aayaadku ay u amrayaan waa qofka shuruudahan leh udina liladiina yuqaataluuna bianahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir qofkaasi waa inuu lab yahay dumarkii waajibkuma aha adoonkiina waajibkuma aha ilmihii yaraa waajibkuma aha kii waalaana waajibkuma aha kii aan karayn isagana waajibkuma aha ama naafa ha ahaado amaba yuu dhaqaalo iyo gaadiid haynin kii aan iswadi karayn oo dee in fara badanaad alacma aw alacraj iyadoo ixraajka iyo xarajka uu ka anfiyay qur-aanku aad arag baaliqana dee nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaab cabdilaahi oo kale ibnu cumar sanadkii horena afar iyo toban jir buu ahaayo ka hadh buuri dagaalka sanadkii dambena waa ufasaxay waaya qofkaa wey qofka uu ku waajibaya markay howlgalkan samaynaya kuwa laleeya infiruu khifaafan wathiqaala walaa yujaahiduu ma dagaalamayo almadyuun kii gashiga lagu lahaa ilaa biidni qariini kii gashiga ku lahaa fasaxa mooyaane ninkan haddii gashi lagu leeyahay dee waa la eeganaya waxaana bidhaansanaya kii gashiga ku lahaa ama ha u shaqeeyo ama cid ha uga soo amaahdo wixiisii inuu deberaabuu ka rabaa oo adduunyuu ku leeyahay markaa inuu la fakado dee gashigiisiibaa ku dhacmaya danihiisuu shahiid u noqonaya amaba uu u jihaadayahay oo dee isagaaba fadligaa shahaadada kasbanaya laakiin waa inuu adduunyadiisiina umeeleeya walalcabd addoonkii ilaa biidni sayidihi addoonkiina ma jihaadayo sayidka idankiisii mooyaane oo sayidkii waa inuu fasaxo ah isagana walaa man qofna ma jihaadayo idan la-aan qofka oo axaddu abawayhi muslimun labadiisa aabbo qofka ay muslimyiin aabihii iyo hooyadii weeyaane isaguna jihaadkii ma tegayo ilaa biidnihi waalidkaasoo fasaxa mooyaane waalidka arrinkiisu ma sahlana aqdasu saaxa goobtaa ugu qaalisanoo jihaadkaabaa la yidhi u idan qaado maxaad u malayn meelihii kalena kolka dee nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam sidii aada macruufkaha inaad garanayso jihaadkaan tegayaabu axayun waalidaak labadii ku dhalay ma nool yihiin buur haa buur fa fiihimaa fajaahid iyagun la jihaad buur markaa la dagaalan macnuhu ma aha laakiin waxa weeye hawshooda laftigeeda ayaaba jihaad ah iyana raaligelintooda ushaqayntooda hadday dee daciifeen rabbayntooda iyo wax ka qabadkooda fa fiihimaa fajaahid mar bay laakiin kasoo reebaanoo dee waktigan uu mutacayinka noqda ee cadowga ku habsaday dhulka weerarka ballaarani uu ka dhacay waalidka laftiisaabu dee la fuqiye markaa bilaayadan inuu waabiyo wey ila waa kan soo galay ilaa idaa axaata alcaduw cadowgu inuu markaa koobo mooyaane fa yajuusu bilaa idnin idin la-aan buu markaa iska geli qofka wahuwa jawaazun bacda imtinaacin fayasduqu bilwujuud bilwujuub waajib buu noqonayaa kolkan dambe idan daayo waaba waajiba waaya wayukrahu waxaa la karaahaysto wanaagsanayn bu algazwu jihaad iyo dagaal in la qaado duuna idni limaam imaamkii oo aan fasixin bikayri idni waa imaamkii dadka muslimiintaa madaxda u ahaa ee jihaadka u ogayay macnaha jeer uu fasaxo oo dadkan xataa dee qur-aanku uu sheegayo fii sabiilillahi uu leeyahy ee mujaahidiinta ah ee bilaa raatibka mutatawiciina fi ljihaad ee iyagu dee raatibkaba aan lahayn sikada wax laga siinayo kuwaa laftigooda fasax waa inay haystaan maxaa yeele qadiyadani dee waxa ay ku salaysan tahay waa siyaasa sharciya oo imaamkani ku hogaaminayo sidaa darteed muwaasana ayaa jirta bayna almasaalixi waalmafaasid masaalixda iyo mafaasidda ummadda islaamkaa ugu jirta ayuu imaamku miisaamaya wax badan baana markaa isaga dee kusoo arooraya u ogyahay oo dad gaarihi aanay ogeyn kolka dee in isagii ay dhaafaan waxay keenaysaa in mafaasid badani ay soo hoyato haddii isagaasi aanay jirinna inay ummaddu ka wada tashato wey masaalixda iyo mafaasiddaa meesha ku jirta oo ummaddu ay isla miisaanto marka kollay dee fiqa aljihaadna wax baab keliya lagaga bogan kara maaha mujalladaad bay aimadu ka alifeen ahdaafta loo jihaadayo iyo yaa jihaadaya iyo goorma ayaa la jihaadaya iyo mutaqayiraadka uu leeyahay waxyaabaha sawaabida ah ee sugan kollay waa baab u baahan in sidiisa lagu uu qofku u akhristo oo u diyaariyo iyadoo qabash badani laga yaabo waktigan dambe in uu iska gala oo dad ku xadgudba iyo dad ku gaboodfala labadaba ay iska dhaceen marka ictidaalkii baa lagama maarmaana islaamkuna dee sidiisaba waxa uu xaqiijinaya ma aha un dadku inay dhintaan laakiin assalaam alcaalami ayuu xaqiijinaya badbaado caalamiya oo mar lagu xaqiijinayo dacwad mar sulux iyo hudno lagu xasilinayo marna jihaadka lagu baadi doonaya salaamka iyo nabadgelyada laftiisa baa jihaadka lagu baadi doonaya marka ay keento markaa salaamka haddii cadowgu meel kaga dhacayo oo dadku ay dee xor u noqdaan diintooda caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo xukumka shareecadooda iyo wadankooda ay xor u noqdaan iyo faafinta dacwadooda intaa haddii uu meel kaga dhacayo cadowgu waxaa markaa imanaya ahdaaftii baa imanaysa kolkaa loo jihaadayo waana in fara badanta aayaadku ay ka hadlayaan waxa uu ihi marka walaa yastaciinu ma kaashanayo imaamkaas bimushrik mushrigna ma kaashanayo mid gaala ilaa an yaqila almuslimuuna muslimiintu inay yaraadaan mooyaane bixaysu yaxtaajuuna ila alisticaanati bihim waa inay markaana kuwa la kaashanayaa yar yihiin oo dee muslimiinta ay ka yaryihiin tir ahaan ilaa haddii ay leegaadaan ama ka bataan iyaga qudhoodaaba isku labarogi kara waaya wa takuuna waa in ay ahaato niyatuhu kaa la kaashanayo niyadiisa xasanatan lilmuslimiin dadka muslimiintaa mid u wanaagsan oo markaa dee niyadiisu iyo waxa uu qarsanayo aanay horeba uga soo kabacaynin xumaanta uu leeyahay laakiin iyaday kasoo kabacaysa oo balaayadii u qarsoon ee u idmaaran wax badan ay kasoo ifeen haddii haddana la idhaah waa la kaashanaya inuu islabarogaya hadhow wax iska cadwi wayuqaatilu lyahuuda waalnasaara waalmajuus saddexdaa qolo oo qolana ay leedahay kitaab ahlukitaabka yihiin qolana waa majuus dee shibhulkitaab ay leeyihiin imaamku waa la dagaalamaya ilaa an yuslimuu inay islaamaan mooyaane aw yabduluu aljizya ama cashuur ay bixiyaan labadaasaa la doorgelinaya wayuqaatilu man siwaahu dadka ka soo hadhayna waa la dagaalamaya ilaa an yuslimuu iyagu jizye lagama yeelayo waxaa loo kala qaadaya markaa gaaladii labadaa qaybood qaar kitaab leh iyo qaar aan lahayn kuwa kitaab iyo shibhu kitaab leh dee waa taa markaa qur-aanku uu ka hadlayo qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaq min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saaqiruun kuwa ahlu kitaabka ah ilaa ay ama cashuur bixinayaan ama islaamayaan iyaga la dagaalama baale kuwan kale mushrikiinta ah amaba wasaniyiinta ah iyagana waxaa laga aqbalaa waa islaam haddii islaamkaa diidaanna waa in lala dagaalamo labadaa qaybood baa loo qayban waa aayaadkii jihaadka macnaha markay isku geeyeen madhabtani mafhuumka ay ka qaateen ayay markaa ka mid tahay ilaa an yuslimuu inay islaamayaan jeeray islaamaan waa lagu wadaya waana kii nebigu calayhi salaatu wasalaam dee dirayay madaxda iyo hogaamiyeyaasha muslimiinta ee jihaadka markaa waxa uu lahaa bal ugu horeyn dhegayso inay markaa horta dacwadda ugu yeedh ilaahay tawxiidkiisa ugu yeedh hadday diidaan markaana bal dhegaysa in dadka islaam yahay iyo in kale oo aadaan ka baxayo intaa kadib haddii waxba laga waayo dee markaana ilaahay kaashoo la dagaalo walaa yajuusu ma banaano qatlu nnisaa'i wasibyaan dumarkii iyo caruurtii in la laayo ma banaana oo dee waa dadka khaniimada ah ha dhowto ay u hadhayaan mujaahidiintu ay qaybsan doonaan wey sida aada garanaysa wafdigii reer hawaasin ee daa'if xaggeeda ka soo duulay bacda fatxi maka nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ku guuraystay waa kuwii dabeedna islaamay ee intay curafadoodii aysa soo kaashadeen lahaa dadka iyo xoolaha noo celi waanu soo islaamnay markaa nebiguna asxaabtii waa muslaxado waxau lahaa dee war walaalihiin way islaameeno bal ka dhegaysta warkooda akhiiran dadkii xoolaha kala doorta bay noqotay labaduba waa khaniime laakiin kol haddaa islaamtee midun baa laydin celinayaae nebigu wuxuu ku muslaxay in loo celiyo dadkii dadkii baa markaa loo celiyay ilaa an yuqaatiluu inay dagaalamaan mooyaane oo haddii ay dagaalamayaan de iyada markaa waa la layn oo caruurtii iyo iyo dumarkiiba imikaba way tababaraan gaalade digrayga iyo kuwan yahuudda iyo maxaa dumarkoodaa tababaran oo diyaaradaha isticmaali karo oo alumajar intay ilmaha yar dhigato marka haddii dee hawluhu ilaa heerkaa gaadhsiisan yihiin waxunay ku jirtaa un ragga de ayay ku jiraan wala dawaab dawaabta xoolihii iyaguna dee qaniimaday ku jiraan in la laayo maaha iyagana ilaa an yuqaatiluu calayha gaadiidka inay soo isticmaalayaan mooyaane gaadiidka de imika waxa weeyaan technicadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay bal in la isku dayo ugu horeynba in cadowga laga reebo wey taasi inay horeyso oo aan la gubin haddii laakiin aanay suuroobeyn taas dee markaa waa la isku holcinaya aw amase nastaciina aynu kaashanayna biqatlihaa dawaabta dilkeeda calayhim iyagaynu kaashanayna gaadiidkii bay ku dagaalamayaan amaba haddii aynu gaadiidka ka layno waxa dhacaysa inay noo jabaan markaana dee gaadiidkii waa in la kharaabiyo waxa ilahay uu fasaxa wey maa qaطactu min liinati aw taraktumuuha qaa'imata calaa usuuliha fabidn illaahi waliyukhziya alfaasiqiin waa kii dee xasaan ka warramaya lahaa wahana calaa suraati bani luayin xariiqun bilbuwayrati mustatiiru qoladii dee yahuudda ahaa ee faanaya ee dee nakhiisha faraha badan ku faanayay dab baa u hadhay markaa oo waxoodii inay dee la gubo qaarna la gooyo aw nastaciina inaynu kaashanayno biqatlihaa gaadiidka dilkiisa calayhim cadowga dilkooda inaynu u kaasanayn oo markay dhacayso isagii iyo gaadiidkii in la israaciyo oo si kale gaadiidkoo la waxyeeleeyo mooyaane aanu dee ku iilanaynin maca gaadiidkiisa la israacinaya wayajuusu waxaa iska bannaan qatlu shuyuukhi waaruhbaan in shuyuukhdii iyo ruhbaantii la laayaa wax iska bannaan wey ragun bay yihiin iyaguna waana kuwa dee mushrikiinta la sheegay qur-aanku uu leeyahay laaya kaasaa saaraya nusqada miya wayajuusu bay kollay laba nusqo qoraya shaarixa laftiisuna kan faydulilaahiguna markuu sii cilaynayo wuxuu ku cilaynaya macnaha aayaadka usoo daliilinaya waxaa kamid ah in dee mushrikiinta layidhi laaya ay kamid yihiin waqtuluuhum taas ubay soo gelayaan buu macnaha ku cilaynaya marka waa suuragal in labada qisaba ay jiraan ama labada macnoba shuyuukhda iyo rubaanta shuyuukh ashayk waxaa lagu magacaabaa buuhi man fawqa alarbaciin arbaciinka qofka kor u dhaafayba waa sheekh buuri marka iyaga lafdigoodana odayaalunbay soo gelayaan markaa waa jaa-is in la iska daayaalo waa banaanta rubaantuna dee waa kuwa suufiyaasha ah meelaha iyaguna ku jira wey laakiin goortan jaa-iska ay noqonayso waajibka aanay noqonayn waxa weeye marka aanay gacan ku lahayn dagaalka laakiin haddii ay mufakiriintii iyo mukhadiiintii iyo dee amarka ku ilaahaya waxaa yihiin amaba raahibka laftiisuba uu diin ahaan ugu tarwiijinayo sidii alxuruub asaliibiya casuurtii lix boqolaadkii dhacday oo dee kaniisado ay hogaaminayeen taasi waaba iyagaaba la tiigsanaya ama kuwa la raadsanayo ee ikhtiyaalkaba lagu soo qabanaya ugu horeynta wey waman qofka amanahu uu magangelyo siiyo qofkaasoo min alkufaari gaalada ka mid a muslimun qof muslimihi uu ammaan siiyo qofkaa muslimka ahoo baaliqun caaqilun mukhtaarun walow cabdan qofka muslimkiina waa qof qaangaala caqli leh oo aan waalayn mukhtaar ah oo aan la dirqayn addoonba ha ahaado qofka gaalka ah ee qofka noocan ee muslimkii uu yidhaahdo anaad ii maganta xaruma qatlu in la dilaa waa xaraam oo lama dilayo kaa oo fatxu maka waad garanaysaa dee markii umuhani nin bay magan gelisay sayid cali baa dabeetana usoo faytay ninkii isaga ahaa nebiga u cabatoo waxay lahayd dee sayid cali waxa uu doonayaa walaalkay inuu dilo ninka aan maganta siiyey nebigu muxuu ku yihi ajarnaa man ajarti ya umahani umahani dee ninkaad magangeliyo siyaasadeedsiisi anana waa kugu raacnay dimat lmuslimiina waaxida yascaa biha adnaahu magangelyada dadka muslimiintii waa mid midaysan oo keliya waxaana isticmaalaya yascaa biha adnaahum waxa ku shaqaynaya kooda ugu hooseeya walow cabdant xaggaasay ka socota addoonba ha ahaadee qof maalqabeenba aan ahayn oo dee dadka iska hoosaaba ha ahaadee adnaahum baa isticmaali karaya magangelyada magangelyadana haddee nusuusta qaarkoodna qofka magan ku jabiye qofka muslimka ah nacdal baabu maaragtay nebigu dusha uga tuuraya waaya waman aslama haddaba qofka islaamo oo minhum ka mida gaalada qabla alasri intaynaan soo qaban inaynaan soo qafaalan xaqana waxa uu ilaaliyey damahu wamaalahu wa siqaara awlaadi dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo ubadkiisa yaryar ayuu ka ilaaliyey cani sabyi inay noqdaan addoomo iyo qafaalasho waka umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaaha ila allah xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu llah markay kelimad tawxiidkaa ku dhawaaqaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaam haddaba marka qofkan intii aan gacanta lagu dhigin qabla alasr inti aan gacanta lagu dhigin kol hadduu soo islaamay naftiisi iyo maalkiisi iyo ubadkiisi yaryaraaba halkaasuu dhigay oo lama qaybsanayo istirqaaqna laguma samaynayo awlaad lawlaadna waxay la mid yihiin mila alawlaad walaw kaana abuuhum baaqiyan wakadaa catiiquhu yaxfaduhu bikhilaafi zawjatihi zawjadii iyadu kuma jirto waxa ay ka mid tahay ilaa maa malakat aymaanukum waxa uu yihi haddaba waman usira qofka la qafaasho oo minhum waman usira minhum sabiyun aw imra'a raqa binafsi اlasr wayanfasikhu nikaaxuha waman usira qofka lasoo qafaasho bui oo minhum ka mida kuwa gaalada sabiyun ah ilma yar waaya maxaa saasu sooma dhigna ya ha cafwan wamataa usira minhum sabiyun aw imraa hal jaban jidna ma kici jidna ma kiciyalale marka lasoo qafaasho sabi yar ama ruux dumara raqa binafsi اlasr qabashada laftigeedu addoon ku noqonaya qabashada laftigeeda lasoo qabtay buu addoon ku noqonaya wayanfasiku nikaaxuhaa nikaaxiisina waa fasakmayaa nikaaxeediina waa fasakmaya nikaaxii ninka gaalkii waa fasakmaya oo qabashadaa laftigeeday dumarkii iyo adu maatidii ku noqonayaan adoomo asxaabtuna ridwaan ullaahi calayhim markii ay ka shakiyeen ay yidhaaheen waa raggan dee dumarkan iyagaa rag baa qabay imikun baynu dee ka qabanay siday noqon doonaan oo dee loola dhaqmi dee waa ka ilaahay markaa fasaxay waalmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum dee kuwaas iyagu kuma jiraan oo gacmiinu ay milkiyeen addoomaha iyagu dee ragbaha qabeene wuxuunu noqonayaa isticmaalkoodu milkul yamiin baa lagula mucaamaloonaya ilaahay nikaaxa jideeya sidana fasaxay aw amase baaligun mataa usira minhum baalig nin qaangaadhahoo ragga waaweyna ayaa la soo qabtay takhayara alimaamu imaamkii waxa uu dooranayaa bilmaslaxati waa maslaxada muslimiintu sida ay ku jirto ayuu door qaadanaya bayna alqatl walistirqaaq walmani walfidaai bimaal intaas wuu kala door qaadanaya bayna alqatli inuu laayo walistirqaaq iyo inuu addoonsado waa laba walmanni iyo inuu iskaba sii daayo saddex walfidaa'i bimaalin iyo inuu maal ka qaado aw biasrin biasiirin muslimin qof muslima inuu ku soo furto intaaba uu heli karaa kolba kii maslaxada ku jirta oo waxaa la odhanayaa nimankan in la laayaa wanaagsan siduu nebiguba uleyn jiray calayhi salaatu wasalaam nimankii yahuudda ahaa dee inta faraha badan ballanta jabinayay waa tii la eegaye dee loo nabastooda la eegaya bal qofka qaangaadhka ah hade markaa kacaanada ay ku taallo dee la khaarajinayay istirqaaqna haddii la doono in markaa la adoonsadona waa baab gaara haddii la doonana almanuna waa heli karaa fidaa buu samayn karaa dee nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii beder waa kii dee asxaabta yidhi balka arrimiya nimankan iyaga ah saddex qaybood bay uqaybsameenoo dee camru raggii markaas cabdillahi ibnu rawaxa iyo qoladii ansaarta dee meel xashiish badan baad joogtaa halkaa ay joogaan un ku ololi baydha warkubaa yaraadee cumarna waa kii lahaa nin walba ninka xiga unu dhiib abubakarna waa ki yidhi marka dee wayna ilaahay isoo hanuuniyaababa laga yaabaa waa ikhwaananaaye bal fidiye iyo maalun ka qaad tii markaa abubakar buu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam fii suurati lanfaal in kastoo lagu canantay faimaa manan bacdu waima fidaaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha intaba labadaba waad heli kartaaba markaa marna maal baa laga qaadaya marna asiir muslima oo muslimiinta markaa laga hayo ayaa lagu soo furanaya sidii cumar bn khadaaba uu sameeyey radia allahu canh cabdillaahi bnu xudaaf assahmi markii nimankii yurubta ay qabsadeen ee ay dooneen inay dilaan uu dabeedna in fara badan ay bariyeen bal inuu ka noqdo islaamka akhiiran kolkay dee maraaxil badan mariyeen kolkii dambe ninkii gaalka ahaa waxau ihi dee dhakadayda un baldhunko si aan kuu sii daayo waayo waan dhunkanayaae aniga keligay maahae ma sii daynaysaa uli marka dadkii kale ee xidhnaay oo dhan intiiba waa kiisa soo wada raaciyay marka kolka haddii la helayo in mid lasoo furto oo dabeedna iyaguna ay soo daayaan oo maxaabiistaa la isku dhaafsado waa maslaxada hadday ku jirto waa la yeelaya fa in aslama haddaba hadduu islaamo kii baaliq ahaa baaliqiibuu ka soo hadlayay saqada waxaa dhacaya qatluhu dilkiisa oo lama dilayo wayukhayaru waxaa la dooranaya bayna athalaati albaaqiya saddexda kale ee soo hadhay baa la kala dooranaya saddexda kale ee soo hadhay falaa yajuuzu lahu qatluhu bikhilaafi ma ida اkhtaara khislatan qabla islaami falaa yanfacu islaamuhu fii suquutihaa saddexda arrimooda kale unbuu dooran doonaa lama dilayo kol hadduu qofkan islaamo oo dhiiggiisi waa ilaaliyey laakiin ama addoon buu noqon karaa ama mani baa lagu samaynaya ama fidaa saddexda arrimoodu sheegaya waa kuwaas wayajuuzu waxaa bannaan qadcu ashjaarihim in la gooyo dhirtooda iyo wa takhriibu diyaarihim in la kharaabiyo markaas kuwa muxaaribiinta ah guryahooda in la kharaabiyo oo nimankii yahuudda ahaa u nebigu calayhi salaatu wasalaam ijlaaga ku samaynayay ee madiine joogay dee dhirtoodiina waa la gooyay saa ayn hore usoo ishaarnay guryahoodiina markii la yidhi bal wixii aad qaadi kartaana awr idiin qaadi kara ka fujista way garaaceen oo hoosta ayay iyaguna ka kasii saay qaadanayeen wixii ay qaadi karaan dadka muslimiintuna dee dushay ka duminayeen si kuwii bixi waayayo loogu galo markaa dee waa ka qur-aanku ka warramayo ilaahay uu tilmaamayo musiibada iyo cudurada yahuudda ku dhacay inay ka mid tahay yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniina faactabiruu yaa uli labsaar gacmahoodiiba guryahoodii ku kharaabinayaan dadka muslimiintaana dhan bay ka kharaabinayaan labadaba baab lhaniima haniimadiibaa markaa tanina ayd waa dakliga dadka muslimiinta ah uu ka soo soo gelayo wey dakli caamah iyo mid khaas buu labadaba noqonaya oo dee afraadii waxa uu ka soo gelayaa kolka dakli baa soo gelaya dadkii mujaahidiinta ahaa xoolahan helayay iyo qaar khumuskii wax ka hela wax masaalixdii guud iyo baankii lagu shubo waa dakli ka maqan dadka muslimiinta ah oo berigaa hore laga dhargay faqriguna uu ku fuqay buu ahaa nebiguna waa kii ugu sii bushaaraynayey lahaa kunuuzu kisra wa qaysar kanzigooda dahabka iyo lacagta leh lacagta labadaba leh waxaa lagu bixin doonaa fii sabiili illaahi ayaa lagu bixin doonaa si baana udhacda markaa khaniime iyo fay baa kala jira khaniimadu waa meeshii la weeraro wixii laga soo qabto ayaa lagu magacaabaa khaniima fayuna waxa weeye kuwa isdiiba ama hogaansama iyagana wixii laga helo ayaa fay la yidhaahdaa wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhu famaa awjabtum calayhi min khayli walaa rikaabin walaakina allaha yusalidu rusulahu calaa man yashaa kuwaa iyaga abaa ilaahay uu leeyahay dee rasuulkuunbaa lagu salido rucbigii loogu heliyunbay ayuunbay isku dhiibeen laakiin mu ahayn mid farasiya lagu weeraray gaadiid toona alkhaniimatu khaniimadii liman qof bay u sugnaatay xadara alwaqcata goobta dagaalka xaadiray ilaa aakhirihaa ilaa intuu waqcadaasi dhammaanaysay ilaa intay waqcadaasi dhammaanaysay qofkani haddii uu goobjoog ahaa oo gadaalna iman dhexdana ku fakanin waa khaniimadii waxbuu ku leeyahay fa tuqsamu baynahum mujaahidiinta loo qaybin bayna ikhraaji salab salabka intii la saaray kadib iyo